maanta waa maalin weyn runtii waxaa la soo waday geed socodka dimuqraadiyadda puntland oo soo maray waddo aada u dheer oo dhib badan runtii maanta waa guul waana heshiiskii ugu horreeyey oo ay wada yeelanayaan tibek bunsa iyo semerwol heshiiskaasoo ah heshiis wada shaqayneed oo la doonayo in hore loogu masocodsiiyo hanaanka dimuqraadiyadda puntland waana tallaaboyn isku xigi doona insha allahu taasoo dhammaan laga qaybgeli doono waxaana hawshaasi ay noqon doontaa mid bilow ah waxaan rajaynaynaa guul iyo khayr asalaamu calaykum
bismi illaahi raxmaan raxiim anigoo ku hadlaya magaca b d r c waxaan salaamayaa guddoomiyaha guddiga doorashada guddoomiyaha ururada bulshada rayidka ee bunsa wakiilka sayfur wol nala jooga bahda saxaafadda iyo dhammaan guddiga doorashada iyo xoghayaha anigu waxay sharaf noo tahay inaan ka qayb galno heshiiskii ay wada saxiixanayaan tbak iyo hay-adda saferwol iyo bunsa kuna faraxsannahay inaan goobjoog ka ahan heshiiska ugu horreeya kala saxiixanayaan dhammaantiin waa idin salaamayaan
runtii aada baanu ugu faraxsannahay maanta inaanu idinkala soo qayb galno kulankan heshiiska saddex geesoodka ah ee dhex mari doona hay-adda saferwell ee wakiilka aan ka ahay guddiga doorashooyinka puntland iyo dalladda daneeyayaasha bulshada rayidka ee bunsa heshiiskan guddoomiyaha inoo faahfaahin doona oon u dhaafayaa laakiin waxa weeye waa xidhiidh wada shaqayneed oo bilow ah oo aan rajaynayno in uu u gogol xaadho xidhiidh waara oo markaasi dhex mara guddiga doorashooyinka puntland iyo saferwell iyo bunsa oo markaasi isku dhinaca waxaan u dhaafayaa ujeeddada markaasi xidhiidhkan wada shaqayneed iyo waxyaabaha heshiisku uu taabanayo inuu guddoomiyuhu markaasi uu uu ka hadlo marka aada baan runtii ugu faraxsannahay mar labaad iyo mar saddexaadba inaan maanta idinkala soo qayb galnay xidhiidhkii iyo waxa weeye inoo soo socdayna maanta aynu u rognay heshiis rasmi ah oo maanta dhaqan gelaya haddii ilaha yidhaahdo aada baad umahadsantiin
bulshada rayidkaa faysal axmed unsa oo midigteeda fadhiya cabdijaliil daahir afqarshe oo ah sargaal ka tirsan cyber world barnaamijkaana isagu hormood noogu ah runtii faadumo oo ka socota b d r c tiimka guddiga ah oo anugu aan ka mid ahay bahda saxaafadda dhammaantiin waxaan idinku salaamaya asalaamu calaykum waraxmat ullaahi wabarakaatu salaan kadib heshiiskan sida looga hadlay ragga iga horreeyeyba ay u taabteen waa heshiis dhinacyo badana runtii aadna noogu ah anaga muhim ka hay-ad ahaan heshiiskan horta waxaa wada gelaya guddonyagii doorashooyinka tbek marka la soo gaabiyo hay-addan zeverword oo uu cabdijaliil afqarshe ka socdo bunsa oo iyaduna number runtii muhim oo ah wax badana nala qabatay ah iyo qaybaheeda kale saddexdaas dhinac iyo b d r c oo door badan noo leh iyo guddiga marka b d r c iyadu waa goobjoog laakiin saddexdaa qaybood oo kale ayaa heshiiskan maanta gelaya oo kala saxiixanaya waa ahmiyad weyn buu runtii noo yahay waxaan rabaa marka inaan koobo heshiiskaanu gelaynaa waa bilow maantuu bilowday laakiin ahmiyad ballaaran oo ka dambaysaana waa ay jirtaa waxaan ku koobayaa markaa heshiiskaanu gelaynaa dhowr qodob baan ka soo qaadayaa marka koowaad waa sidaan u wada shaqayn lahayn annaga iyo dhinacyada heshiiska maanta wada gelaya in la wada shaqeeyaana waxay furo u tahay wax walba siday u qabsoomi lahaayeen bay u meelmarayaan marka waa wada shaqayntii aan wada shaqayn lahayn baa horta kow ah inaanu ku heshiinay waxaa laba ah qodobka labaad yahay tayaynta guddiga sidii aqoontiisa khibraddiisa shaqaale waxaa naga dhiman waxii waxtar noo noqon lahaa wax fara badan baa ku dhex jira sidii loo samayn lahaa waa qodobka iyaga labaad oo meeshaas aanu ku heshiinay isagana qodobka saddexaad isaguna wuxuu yahay wacyigelin sidaanu ugu samayn lahayn xilkaanna saaran ummaddii ay noo saaray sidaanu u gaarsiin lahayn gobolladii saxaafaddii meelihii aanu u marin lahayn ee in gacanal ka siiyo wax weyn buu runtii noo yahay waa heshiis bilowa dhinacyo badanna taabanaya aanna ku koobnaanayn intaas keliya ee ka badan ay aanu filayno waxayna annaga noo tahay maanta bilowgii ugu horreeyey iyo ciddii ugu horreysay oo maanta aanu heshiis la galno aanuna isleenahay mustaqbalka annaga iyo ummadda xilka aanu haynay iyo dhinacyada aanu heshiiska wada gallayba inay wax badan na tari doonto biidn illaahi kariim intaasaan rabaa inaan ku qoobo aad iyo aad baana u mahadsantihiin